qorshahan labada kun labaatan iyo shanta labada kun labaatan iyo toddobadii weliba xoogga laga saari doonee daryeelka hanraabta iyo owlaada maadaama muhiim ay taa qorshe howleedka hay-adda iyo qorshaha dowladda in lays waafajiya si la daboola baahiyaha bulshada welina daafuray madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland iyadoona mashruuc aan taageeraaytay hay-adda seefada jildareena munaasabadda daafuurka iyo welibaa ku qeybgalay wasiiro xildhibaano madax ku-dareerta hay-adda seefada jildaren maamulka gobolka iyo kan degmada garoobe aqoon-yahano iyo bulshada intiya kale welina meelase lan ku hadalay sida qorshaha lan hirgeli koraa maxamed abdiqaadir oo ku mid ah madaxda hay-adda seefada jildaren ee puntland ayaa meelasay ku hadalay soona xus intii hay-adda seefa diyaaran etaa marwalba garab surmooga bulshada soomaaliyeed gaar ahaan haan puntland soona taawadii ahmiyaddan qorshahan husuleeya
marka hadda waxaan anagu soo develop garaynay oo soo qocnay sida aan rabno inaan uga shaqeyno soomaaliya saddex sano soo socota waxaan rabaa marka in aada nala eegtaan dowlad ahaan in waxa anagu aan ka shaqeynayno ay waafaqsan yihiin idinku saa rabtaan dowlad ahaan waana markii ugu horeysay dabcan oo markii ugu horeysay maaha dabcan waa la tashanaa dowladda mar walba laakiin hadda maadaama aan qorshahan ku jirno weli kamaanaan samayn meelaha kale marka laga yimaado kan hadda aan gacanta ku hayno sidoo kale maamul goboleeda kaleeto ama meelaha kaleeto isaga ka shaqaysana way samayn doontaa
wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka puntland daawud bislaayashi intii iyadoo lagu wada shaqeeyo qorshaha midaysan iyo ku dhiganta inta guul muhiima la diiri koraa laakiin waxaan xusi lahaa in la mideeyo qorshayaasha waxaa ka dhalanaya in shaqo midaysan la qabto in shaqaa la midaysan la qabtona waxaa ka dhalanaya guul midaysan in la gaadho guul midaysan in la gaadhona waxay dhalaysaa shacabkii loo shaqaynayay wax tayalihii inay gaadhaan aada iyo aada iyo aada bay arrinkaasi muhiim u tahay hay-adaha oo dhammi waxay faran yihiin weeye waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa zefta children
madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland eliyaas cusmaan logotor iyo bogaaday hay-adda seefada jildren shaqada faylan yoon hayaan puntland iyo sida xoog yoon saarahayaan daryeelka hanraabta iyo owlaada soona xusay sida muhiimiyata qorshe howleedka hay-adda iyo qorshaha dowladda lis waafajiya si landaboola baahiyaadka bulshada
waxaa laga maarmaanaa markay suurto gasho in la mideeyo qorshayaasha dowladda iyo qorshayaasha hay-adaha oo ah horumarka iyo dowladnimada puntland waxaa la gaadhayaa yoobkii la rabay in la gaadho iyo horumar waxaan kaloo aan isleenahay sida loo mideeyey qorshihii five years planka qorshayaasha wasaaradaha iyo qorshihii guuda dowladda puntland iyo kii sef jidaren in la gaadhi doono fishan isku mid ah legacy isku mid ah waxqabad dhinacyada laga qabtay oo wixii la qabanayana si fiican loo qabto ayna suurtagal noqoto safe children laftigeed inay noqoto doonar ay puntland iskala taagto iyada laftigeed say u heli lahayd dhaqaale dalkan lagu horumariyo
maamulka puntland ayaa weliba qorshe holeedkan sideediisana hadareed uusan ku gollaya sidii walan qubda lahay daryaalka hanraabta iyo owlaada